war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen boqol iyo saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxay eedeymo culus u jeediyeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka xildhibaanadan ayaa waxay tilmaameen in xasan sheekh uu ku tuntay shuruucda ay dejisteen iyagoona ugu baaqay inuu iska casuloy xilka madaxtinimada bayaanka ay soo saareen xildhibaanada oo ka koobnaa saddex bog oo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa xusay in muddadii saddexda sano aheyd ee lasoo dhaafay oo xasan sheekh waxba u tarin dowladda federaalka haddii uu xilka sii haayana uu haatan dalka ka sii dari doono xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si weyn u diidaan hab maamulka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyagoona mar weliba xildhibaanada ku dhaleecaya xasan sheekh maxamuud sadbursiyo dhibaatooyin ka dhana bulshada soomaaliyeed mana ahan markii ugu horreysay oo ay soo jeediyaan eedeymo ka dhana xasan sheekh maxamuud